kulankan ka dhamaystiraya qorshayaalka la qabsiga isbedelka cimilada iyo weliba loonqabad ayaa tumiyo lama degmo oo kamid ah somalilan maamuladiyo siyo bulshadana wadaagana meelus marahay isbedelka cimilada waa niyata doonbaahan in lala qobsadaa agaasimaha waxda faydhoorka iyo horumarinta magaalooyinka maxamed yaasiin cabdiraxmaan yasi kooban sharaxi ujeedada hankuwiin shirkaan loonqobadi markaad eegto deegaanka xaalado kala duwan ayay degmooyinka halkan ku sugan ay wajahayaan mudana maayir iyo agaasimo guud waxaa runtii aan degmooyinkan u xulannay wax kale maaha waxa ay matalaan dhammaan degmooyinka dalka oo dhan si guud duruufaha yaalla degmooyinka kale ee waddanka ayuunbaynu iyagana ku dabiqi doonaa wixii halkan ka soo baxa maanta marka waxaan rajaynaynaa muddadan saddexda maalmood ah wax kudarsigiinu inuu noqdo mid midho la taaban kara ah oo runtii laga faa'iidaysan karo innagana waxinoo tara gudoomiyaha degmada gabiley maxamed amiin cumar cabdi iyo weliba uu sahdhawaayay in lagu hadala sidii bulshada lambaro lahayee la qoobsadowka cimilada isbedelaasa barnaamijkan oo sida uu maxamed ka dhawaajiyey ah barnaamij muddo sannada soo socday halkanna maanta la rajaynaya saddexda cisheed joogtaan inaad ku lafagurtaan oo ay ka soo baxaan qorshayaal wasaarad ahaan iyo degmo ahaanba degmooyin ahaanba runtii aynu ku shaqayno aad iyo aad baan runtii wasaaradda oo agaasimihii guud inala joogo aynu uga mahad celinaynaa arrintaa runtii isbeddelka cimiladu waa arrin aad iyo aad u muhiima oo iminka caalami ahaanba arrin taagan weeyi innaguna dee waxaynu ka mid nahay wadammada adduunka inaynu wax iska weydiinno oo aynu waxyaalaha inugu soo kordhay iyo wixii inooga meel yaalla iska weydiinaa runtii arrin
agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka isbedelka cimilada ee maamulka somalilan maxamed cabdulaahi ducaale oo safuray shirka iyo weliba use ku-qiibgeliyaalka la wadaagay inka wasaarad ahaan iyo daraasaad ka sameeyeen degmooyinku tirsana maamulkaasi sida isbedelka cimilada usa saameyntanka reebi fura kulankan howleedkan socon doona muddada saddexda maalmood ah oo aynu ku dhammaystirayno qorshayaasha la qabsiga isbeddelka cimilada oo ku salaysan daraasadii aynu ka soo ururno labayo tobankii degmee dalka sidaad ka warqabtaan bishii disembar ee sanadkii hore waxaa wasaaraddu samaysay daraasada ay doonayso inay ku ogaato nuuglaanshaha isbeddelka cimilada oo aynu ka samayno labayo tobankaa degme idinku aad ka mid tihiin halkan u fadhidaan waxyaabaha muhiimka aan ka xusi koray daraasadda lagu ogaaday waxaa ka mid ahaa waxyaabaha ugu waaweyn ee keena in degmooyinka aad ka socotaan u nuglaadaan climate changeka waxa ugu waaweyn waa qodobka koowaade dee dalkeena siaad ka warhaysan abaara aynuugu soo noqnoqday marka abaaraha soo noqnoqday saameyn weyn inay aad iyo aad ugu nuglaadaan ayay sababtay degmooyinkeenan halkan fadhiya dhowrkii sana lahdhaafi guud ahaan caalamkii iyo welibaa laku dareemay in cimilada isbedel weyn usmarkaasi ka dhiyi soomaaliya weliba iyo kumid daa dalalka saameeya isbedelka cimilada taasi oo hadisheentii in guud ahaan dalka markaasi lanqowda kulamo iyo shirar lanku hadalahay sidii bulshada lana wadaaga lahaye saameynta isbedelka cimilada iyo markaasi bulshada ka reebo korta iyo sidii oon la qobsada lahaayeena